Xilli maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen in roobab mahiigaan ah ay ka di'i doonaan qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland, gaar ahaan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanada dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose, ayaa shir ku saabsan arrintaasi waxaa lagu qabtay xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubaland. Shirka ayaa waxaa gudoominayay wasiirka gargaarka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, waxaana ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Jubaland, agaasimo, wakiilo ka socda hay'adaha caalamiga ah iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawliga ah ee Jubaland, waxaana lagu falanqeeyay shirka diyaargarowga looga hortagi karo saameynta taban ee ka dhalan karta roobabka iyo daadadka xooggan ee la saadaaliyay. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubaland, ayaa markii uu soo dhammaaday shirka ka warbixiyey, isagoona dadka reer Jubaland ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan khataraha ka dhalan kara roobabka iyo daadadka laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland, si gaar ah degmada Badhaadhe iyo deegaanada kale ee saaran xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
shirkaa wuxuu ku saabsanaa arrin degdeg ah oo emergency ah oo runtii waxa weeye ku soo kordhay deegaanada Jubaland waxaa jiray runtii maalmahan soo baxaya saadaal sheegaysa inuu dhici karo fatahaad iyo roobab dabaylo wata oo ka di'i doona deegaanadan gaar ahaan xeebaha si gaar ahaana degmada badhaadhe loo badinayo inay u badnaani doonto laakiin ay dhici karto inay dhammaan deegaanada oo dhan wada saamayso jubbaland saadaashaasi oo maalmahanba soo baxaysay way muuqatay way muuqataa hadda saadaasho waxa weeye calaamadaheedii kismaayo maanta waxaa ka da'ayay ilaa xalay ka da'ayay roobab ilaa shalay waxa weeye daahayay sidaas oo kale degmada badhaadhe sida ay nagu wargeliyeen maamulkii degmada iyadana roobab xoog badan oo dabaylo wata ayaa ka da'ahaya waana sidii ay saadaashu sheegaysay oo saaxiibada iyada waxa weeye aan ka wada shaqaynaynay ee arrimahaasi ay waxa weeye aanu xogta ku helaynay in roobab dabaylo wata iyo ay ka imani karaan xagga badda ka imani karaan deegaanada ku dhufan karaan arrintaasi way muuqataa taasaanu isugu nimid maanta halkan inaynu waxa weeye ka tashanno waxaa muhiimaddu inaanu isu xogta isweydaarsanno kadibna aan u diyaar garowno si looga hortegi lahaa waxqabad loo qaban lahaa looga wada shaqayni lahaa saaxiibada aan waxa weeye wada shaqaynay hay-adaha iyo hay-ad iyo hay-adaha dawladduba arrintaasi sidii waxa weye ugu diyaar garoobi lahayd meel fiican baa la isla dhigay waxaan isla garanay inaan arrintaa ka wada shaqayno si deg dega inaan u samayno waxa weeye qiimayn ilaa hadda roobka da-ay ama xaaladaha muuqda iyo waxa imani kara iyo deegaamada ay dhici karta inay saamayso sidii waxa weeye dadka loogu wacyigelin lahaa arrimahaasaana waxa weeye maanta halkan isugu nimid waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala daaq u jeediyo dadka deegaanka reer jubbaland dhammaan gaar ahaan dadka ku nool xeebaha gaar ahaan dadka kusii nool degmada badhaadhe oo hadda ay u badan tahay qayladu u badan tahay inay digtoonaadaan inay feejignaadaan inay is-ilaaliyaan roobabka haddayna ku da'ayay ilaa xalay ilaa shalay ka da'ayay way sii kordhi karaan waxay la imani karaan dabaylo waxyeelay keeni karaan qof walba waxaa la rabaa insha allahu tacala inuu digtoonaado inay dadku iska ilaaliyaan meelaha hoose ay biyuhu waxa weeye saamayni karaan